maamulka degmada kismaayo ayaa waayadii dambe waxay wadeen oo ay ku holanaayeen arrimaha master balenka guud ee magaalada kismaayo master balenka guud ee magaalada kismaayo waa qorshe istaraatiiji ah oo loogu talagalay in lagu hago horumarinta magaalada qaabeynta isticmaalka dhulalka iyo adeegyada bulshada sida kaabayaasha iyo kobcinta deegaanka iyo nolosha dadka magaalada ku nool magaalada kismaayo waxaa ka socda mashaariic horumarineed oo hoos yimaada mashruuca nagaad si loo casriyeeyo kaabayaasha wadooyinka iyo nidaamyada biyaha ee biyo fariisinka magaalada ee loo yaqaana greenijka qorshaha horumarinta wadooyinka iyo isku xidhka xaafadaha kala duwan ee magaalada hagaajinta wadooyin muhiima iyo sidoo kale fududeynta gaadiidka gudaha iyo magaalada waxaa si weyn ula socdo maamulka degmada kismaayo haddaba guddoomiyaha degmada kismaayo mudane cumar cabdulaahi maxamed faraweyne ayaa waxa uu ka warbixiyey master baleenka guud ee magaalada oo ay bilaabeen maamulka degmada kismaayo iyo muhiimadda uu u leeyahay bulshada ku nool magaalada kismaayo waxaan maanta bilownay naqshadii magaalada master baleenkii guud ee magaalada oo ka kooban wadooyinka ringi roodhka ama wadooyinka qaansarobaadka loo yaqaan labiyo tobankii wado mid ka mid ah oo ballaceedu yahay soddon oo ka bilaabanaysa labada xeebood dhinaca koonfurtana xeebta dhinaca qoya ka gelaysa shaqadaas waa runtii shaqo adag waana shaqo ay ku xihan tahay mustaqbalka magaalada cid alla iyo ciddii ka qaad qaadatay waa uga mahad celinaynaa dowladda hoose ee degmada kismaayona waxaa ka go-an magaalo qurux badan wadooyin leh si fiican u naqshadaysa waxaan rajaynaynaa sanadka labada kun labaatan iyo lixda dhammaadkiis inaan wadooyinkaas gebagabayno muddo sanada qoshuhu nooy inaan wadno haddii alla idmo waxaan ugu baaqayaa dadka reer kismaayona ka shaqeeyaan guud ahaan qurxinta magaalada iyo ilaalinta wadooyinka iyo hantida gaa ee dadku ka dhaxaysa oo babliga ah iyo amniga iyo inay magaaladan tartan gashay oo la tartamayso magaalooyinka soomaaliya una diyaaraan caasimaddii soomaaliya inay noqoto oo soomaaliya isugu wada timaado qolo walba waxay leedahay aragti annaga aragtida iyadu halkaasay ku salaysan tahay marka waa mahadsan tihiin